Munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjebinayeen arday baratay culuumta kombiyuutarka kana qalinjebisay Maxadka Puntland College ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaa munaasabadan ka soo qayb galay bahda waxbarashada magaalada Boosaaso waalidiin macalimiin iyo qaybaha kale ee bulshada Maxamuud Xasan Raage ahna maamulaha Puntland College ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadan ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan oo ay ardayda soo mareen caawa waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladan quruxda badan ee aan soo agaasinay haddaanu nahay bahda puntland college of technology Eh, puntland college of technology sidaad ka warqabtaanba waa college la aasaasay kii haddana aan marayno waqtigaa uu jiray oo is leedahay waqti yar ayuu ahaa haddana waxaad dareemi kadhaad ogtihiin oo ka warqabtaan caaway inuu halkan kusoo bandhigayo dufcaddii labaad oo dufcaddii hore xilligan xilligii ku beegnayd siaanoo kale xaflad loogu qabtay Eh, dufcadda labaad oo caawa aan jecelnahay inaan meeshan shahaado ku guddoonsiino Eh, shahaadada intaana siinna aan jecelnahay waxqabadkoodii iyo waxa ay barteen inay soo bandhigaan si xafladan ay uga duwanaato xafladaha kale ee loo qabto ardada ee u noqoto xaflad itusoo itaabsi ah si ay uga markhaati kacdo kullejka tayadiisa iyo wakhtiga uu jiray iyo waxyaalaha muhimka uu deegaanadeenna kusoo kordhiyey Eh, runtii kullejka markaan aasaasaynay waxaan ka warhaynay eh, waxbarashada puntland oo siiba anigu muddo aan ka shaqaynayay waxbarashada sare baahi aan isleeyahay wakhtigaa wey jidhay ayuu ku yimi kullejka aasaaskiisa welina aan isleenahay dee fari kama qodno boqolkiiba labaatan ama waxaa las dhihi karo soddon meelahaas ayaad buuxiseen intii kale broseskeedii iyo nidaamkiila ku buuxin lahayn ama doqolyo naga dambeeya ay buuxin doonaan ayaanu ku jirnaa qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa bogaadiyey Maxadka Puntland College iyaga oo ardayda kula dardaarmay in ay waxbarashada halkaa ka sii wadaan aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad u xusuustay ardaynimadayda ama shaqaalinimadayda hore waxaan u maraynaa hadda ninka ugu dambeeya halkan ka hadlaya kuwii books 1984 kii baan waxaan ku qaatay maxda la oran jiray siidam biidham baa maqasheen oo bari gobolkan ka dhisnaan jirtay biidham waxaa laga ikhtiraacay siidam maxadka maamulka iyo maareynta la oran jiray ma garanaysaa siddeetan iyo afartii baan ku qaatay ma garanaysaa kuwii bookiska Een, kumana shaqeyn runtii marka loo hadlo xisaabi xafiiska gobolkan ka ahaa xafiiska xarunta gobolkan hadda gudoomiye ku-xigeenka ka ahay Een, waa cilmi fiican ma garanaysa teknolojida Een, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin Ee, runtii waa farxad weyn waxaa ii ah inaan ka soo qayb galo qalinjabintan Ee, gaar ahaan een, waxaa xusid mudan runtii ee, kollejkan hawsha uu qabtay inay tahay hawsha qaybaha ugu muhiimsan dhibta jirtaa waxaa weeye ardaydeenii een, iyo kollejyadii iyo jaamacadihii kuma dhiiran karno ma heli karno fursad aanu ku diyaarinno oo aanu ku dhiirigelin inay wax bar- bartaan maadooyinka loo baahan yahay matal hadda ardayda soo dhigaysaa teknolojiyatan intaa badan waxaa dhici karta inaan shaqo helin maxaa ugu wacan sababta shirkadihii iyo wixii abuuri lahaa ma joogaan